haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan waxaannu ku soo qaadanaynaa dadka soomaalida iyo ajaanibta isugu jira ee ka soo qaxaya dagaallada ka socda dalka yemen intaynu barnaamijka ku jirno waxaynu tegi doonnaa deegaanno iyo dalal kala duwan si aynu dhinacyo badan uga aragno khibradda dadka soomaalida ah ee yemen ka imanaya kuwaas oo badankoodu markii hore yemen tahriib ku tegey dhammaadkii bishii sebtembar ee sannadkii hore ayaa fallaagada shiicada ee xoutiyiintu ay qabsadeen magaalo madaxda dalkaas ee sancaa tallaabadaas xoutiyiinta ayaa kala daadisay hannaankii dawladnimo ee yemen oo markii horeba liqliqanayey waxaa arrinta uga sii daray marka dhammaadkii bishii marj ee sannadkan uu isbahaysi uu dalka sacuudigu hogaaminayo bilaabay duqayn dhinaca hawada ah oo uu ku qaadayo fallaagada xoutiyiinta oo iyagu qabsaday meelo badan oo ka mida dalkaasi yemen arrimahaas isbiirsaday oo xaaladda dalkaas adkeeyey ayaa keenay in dad badan oo soomaalidu ay ka mid tahay ay go'aansadeen inay qaxaan dadkaasi qaxay waxaa ka mid ahaa wariyaha v o eda jacfar kuukay oo xafiiska magaalada sanca ka howlgeli jiray jacfar ayaa ka sheekeynaya waxa isaga iyo intii la socotay ku keenay inay yeman ka qaxaan
waxaa la waayey meherad wax laga iibsado adigoo xataa haysta waxyaabihii raashinka ahaa raashinkii qayrinka ahaa uu guriga kuu yaallo ayaad aadan helaynin meel aad ku kariso waxaan la soconaa yeman lagama isticmaalo dhuxul iyo xaabo toona oo labadaba malaha lagamana helo gaaskaas cuntada lagu kariyo unbaa laga isticmaalaa dowladda ayaana bixisa haddii marka dowladdii ay meesha ka baxday oo jabhadda maxuutiyiinta ay afgembi ku qabsatay inta badan dalkii arrimahaas oo dhan iyadoo laga baqayo oo cabsida ugu weyn aanay ahayn rasaastaas laisweydaarsanayo iyo duqayntaasi ayaa marka in badan oo soomaalida dalka yemana waxay go-aansadeen inay isaga cararaan ee magaalooyinka ay degan yihiin marka waxaa bilaabatay in halkaasi laga soo cararo laba albaab oo keliya ayaa u furan marka dadka ee doonaya inay ka soo cararaan yeman diyaaradi ma jirto maraakiib waaweyn oo sharciyeysan oo yeman ka baxaya amaba soo gelayana ma jiraan labada wado ee keliya ee u furan waa laba dekedood oo ku kala yaala magaalooyinka tacis oo bartamaha yemana iyo magaalada mukalla oo iyadana koonfur bari ee yeman ku taala labadaasi dekedood oo keliya ayaa la isticmaali karaa labadoodana doonyaha ka soo baxa waxay yimaadaan soomaaliya berbera iyo boosaaso marka soomaalidu waxay bilaabeen inay halkaasi isku sugaan wariye jacfar kuukay oo hadda ku sugan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kana soo degay dekedda magaalada boosaaso ee puntland ayaa sharxaya socdaalkii mukalla ilaa iyo boosaaso dekedda waxaa taagnayd doon lagu rarayey waxyaabo kale oo ganacsi ah oo bagaash u badan qorshuhuna wuxuu ahaa marka rarkaasi lagu dhammeeyo in dadkan la saaro oo iyaguna ay horey usii qaado dadkii doonta maamulayay waxay ii sheegeen in ilaa saddex boqol oo qof oo soomaali ah ay u diiwaan geshan yihiin oo lacagtii doonta lagu raacayay ay ka qaadeen oo tigidhadii ay u jareen doontaasi ay ku raaci lahaayeen laakiin markaan fiiriyey dadka dekeda joogay waxay ahaayeen dad shan boqol ka badan sidaa daraaddeed qof walba wuxuu is yiri doontani waa tii ugu dambeysay oo yeman ka baxaysay wadadana waa ay xirmaysaa sidaa daraaddeed waa in aad noqotaa amaba aad ka mid noqotaa dadka aad raaca dadka doontaasi ay qaadayso oo raacaya dadkii dhammaan meesha joogay oo shanta boqol iyo googo ahaa doontii ayay soo wada raaceen iyadoo doonta weliba dhinac u janjeerta ayay kasoo shiraacatay ee dekedda magaalada mukalla xilli barqa ah oo tobankii iyo barkii barqanimo ee saacadda geeska afrika ah ilaa laga soo gaaro muddo saacad ay doonta badda kusii jirtay doonta ma dheelitirnayn dhinac ayay u janjirtay laakiin shaqaalihii doonta saarnaa ayaa mar walba isku howlayay in boorsooyinka iyo dadkaba ay u qaybiyaan doonta culayskooda si doontu ay u dheelitiranto dadka ka soo cararay dagaalada yemen waxay ka soo baxeen dekado dhowr ah oo ku yaala yemen waxayna ka soo degeen dekado kala duwan oo soomaaliya ah cabdulaahi xaashi qoobdeer waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga ee puntland waxa uu sharxayaa meelaha ay ka soo degaan dadka ka imanaya dalka yemen
mudane dadkaasu horta waxay sembery waxay kasoo baxaanin magaalada mukulla waxayna kasoo degaaneen magaalada boosaaso waxaa jira gobolka gardafu gobolka ugu cusub puntland isagana inay dad kasoo degaan oo ay yimaadaan dadka gobolkaasi waa dad xeebta ku taxan oo dad doonyaley ah marka dad ay soo halkaas ka soo baxo oo kay mukuleya xiriir waxay la leeyihiin ganacsi la lahaayeen oo ay soo qaadaanna waa jiraayo halkaa kasoo dega adigu dadkaa soo galay dad isku adigu laba boqol ku dhadhow aagaas kasoo degay inta kalena boosaasi kasoo degeen waxaan u qabanaa dadkaas marka ay boosaaso ay soo doontu markii makule laga raraayo waan la soconaa markay ay soo goosatana waana loosoo sheegaa socodkeeduna waa labaatan iyo afar saac ilaa iyo labaatan iyo lix saacadood waa socodkeedu qaataa semberi markay soo gasho biyaha soomaaliya lixdan mayl bay soo hadashaa doontu waxaa markaas iska diyaara ka shaqeeya caafimaadka oo w h o iyo wasaaradda caafimaadka ay hogaan u yihiin hay-adahaas unicef iyo hay-ado badan oo caafimaadka ka howlgala ayaa iyaga oo w h o iyo wasaaradda caafimaadka hogaan yihiin baa waxay raacaan laash dadkaas halkaas ay uga hortagaan waxay ku sameeyaan inay tallaalaan oo tallaal ay siiyaan kabacdi waxay ogaadaan in dadka xaaladooda adag tahay oo la socda way sii diyaariyaan isla marka ay doonta soo xirato doontana meesha ku xiran lahayd waa loosii balleeyaa dekeda maamulka dekedaa sii diyaariya meesha dekeda ku xira ee doonta ku xiran lahayd doonta markay soo xirato dadkii seriouska ahaa baa laga soo saaraa waxaa lagu qaadaa baabuurta gurmadka degdega fulisa oo loo yaqaan ambalaska ama asaarta loo yaqaan baabuurtaasa waxay geysaa marka isbitaalada dadkii kaleeto doonta bay kasoo degaaneen waxay maraan immigrationka immigrationka ayaa diiwaangeliya dadka marka ay soo degaaneen waxaa la siiyaa biyo iyo buskid iyo waxyaabaha noocaas oo oo nafcelin u ah baa baa waxaa geeya hay-adaha hay-adda le d r c iyo shacabka reer boosaaso oo shacab aada u sharaf badana oo iyaguna buskid iyo biyo iyo wax noocaasa geeya bishacaas ayaa iyadana oo caafimaadka qeybka ah ayaa iyadana waxay geysaa biyo mararka qaarkood dadka marka ay soo dhamaadaan oo diiwaangelintooda iyo hanaankooda uu dhamaado dadka intii rabta magaaladooda ay markaa toos u aadaaneen wixii markaa socon waaya oo istabiri waaya waxaanu geynaa xarun aan u diyaarinay baanu geynaa xaruntaas waa xarun iska kooban dadkay qaadi kartaa waa saddex boqol kaba badna wixii dheeraad noqdaahi waxa weeyaan ciriiri iyo rafaad bay la kulmayaan doonta u dambeysay shan boqol iyo sagaal iyo toban baa ba baa gashay iyo lixdan iyo afar hore u joogtay shan boqol siddeetan iyo afar qof baa hal mara xaruntaas iskugu tagtay marka waxay noqotay marka meel aada u ceriiriya zaxmadii masquuliyaha lakala gaari waayey biyihii baa lala kala gaari waayey cuntadii baa lala kala gaari waayey dadkii marka waa caruur dadka imaanaya boqolkiiba afartan ka badan waa caruur bay u badan yihiin inta kalena maaragtay waa waayeelo iyo wax noocaas oo kaleeto dad waaweyn marka caruurta zaaid bay u tira badan yihiin marka caruurtii dadkii waa isku neefsanayaan markii holashaas dhadheer la geliyo hurda heli maayaan saxa aad bay igu dhibaatoonayaan marka xaruntaas markii la geeyo kabacdiina anagu wixii markaas markaa sii wadi karo oo socon karo ayaga iska socda wixii kalena meeshaasa ku haynaa oo ilaa aanu ka helno wax bini aadana oo soo gurmada sida hay-adaha qaarkood waan gartay marka bal si guud hay-adaha kaalmada idinka siiya la tacaalidda dadkan qaxootiga yimid hay-adaha kaalmada naga siiya way way badan yihiin kuwa maxaligaa jira u n agencies-ka qeybo kamid ah international organizationska hay-adda unit c r i o m saf children unicef bisha cas hay-adda tadaamun hay-adda b s a waxaan kuu tiriyaa bahalkii hay-adda la yiraahdo hay-adda la yiraahdo n r c waxaa hay-adaha ugu xooga badan kamida oo aada uga howlgala meesha hay-adda d r c ma tirin karno iyo hay-ado kale oo fara badan oo noo yimaada marka oo badan oo iyagana qof walba waxun kaalmaabay ka geystaan waxaa ugu muhiimsan marka oo kulley wax walba ka muhiimsan shacabka degmada boosaaso oo iyagu qaabila jikada waxa lagu karinaayo waan gartay markaa taageerada aada hay-adaha ka heshaan marka laga hadlayo caawinta dadka soo qaxay ma idinku filan tahay si guud hay-adaha caawimaada aan ka fillo aan ka hellaahi ma dhama ilaahay duqadarahayo boqolkiiba afartan ma dhama ma dhama sababta waxa weya hadda matal cuntada loo kariyo oo dhan waxaa bixiya waxa weeyaan shacabka degmada boosaasood waa bixiya oo shacabka ay ku tiirsan tahay jikada cuntada loogu kariyahay hay-adaha qaarkood way jiraan sida hay-adda safway iyo iyo b r c iyo hay-ada diamond oo maalmaha qaarkood ayaamihii horeeto cunto keeni jirtay bisil oo keeni jiray way jireen iyaduna hadeer labada asbuuc oo u dambeysay ma jirin arrintaas dekedaha dalka jabuuti iyo tabarbare ee somalilan ayaa iyaguna ka mid ah meelaha dadka dagaalada yemen ka soo qaxay ay soo gaadhaan siciid cali reegal wasiirka dib u dejinta iyo dib u dhiska somalilan ayaa sharxaya tirada dadka dhinaca yemen uga yimid
ilaa hadda inta la hubo ee noo timi waxa weeyaan inkastoo ay dad talaaqiin ahoo iyagu halhal ama laba laba meelaha isaga soo gala laakiin inta si dee caadiga ah usoo degtay ee la ogyahay ee qaxootinimo yeman uga soo aragtay tiradooda guud waxa weeyaan sagaal boqol iyo toban qof wey waxay isugu jiraan soomaali yemeni iyo ethoobiyan wixii loo qaban karo ayaa loo qabtaa oo haddii loogu talagalay waxaa laga sameeyey berbera center meel center ah oo ah reception oo dadku markay kasoo degaan ama doonyaha lagu dejiyo halkaasoo lagu nasiyo saddex casho ama laba casho ay ku jiraan dabadeedna halkaasaa dee laga daadgureeyaa oo dee wixii doonaya qaxootinimo in loo aqoonsado oo qaxootinimo loo yihiina loo aqoonsadaa iyo asylum seekerska dadka ah wixii doonaya dee iyagu ah jinsiyadaha soomaalida sitaah ama ethoobiyaanka iyagu doonaya in la caawiyo oo dalalkoodii halkaasaa laga caawiya waan gartay marka dadka qaxootinimo hadday codsadaan xaggee la geeyaa dadka qaxootinimada codsada ayna iska codsadaan laakiin waa marka la caddeeyo xukuumadda somaliland iyo hay-adaha ku ku shuqulle qaxootiyada ee hay-adda u s r ay madax u tahay markay isla gartaan inay dadkani yihiin dad qaxootiya oo aan ahayn iyagu dad soomaaliyeed ama ethoobiyan oo dalalkoodii loo gudbinayo aanay ahayn ee ay yihiin dadkii yamaniyiinta ahaa ee dhibaatada iyagu la kulantay ay yihiin markaa la oqoonsado markaa waxaa loo raadiyaa goob la dejiyo lagu ilaaliyo wixii la qaban karana loogu qabto waan gartay wada shaqaynta aad kala leedihiin arrintan hay-adaha caalamka gaar ahaan kuwa qaxootiga ee qaramada midoobay waxa weeyaan wada shaqayn wacan baan la leenahay waxaa jira wax la yidhahdo task force oo ay dhacmaan hay-adaha ay u s c a u madax tahay hoos yimaade ee ah hay-adaha dee united nationka kuwa dee deeqaha bixiya iyo waxa weeyaan wasaaradaha dowladda oo ay madax u tahay dejinta task force ka kooban baa jira kuwaas ayaa hawshaa go-aamadeeda iyo kahawlgalkeeda leh marka waxa weeyaan si fiican baa wada shaqaynta iyo waxqabadka arrintaa loogu ayna u socotaa waan gartay dalalkaad dariska tihiin amaba maamulada soomaalida wax xidhiidha ma ka wada leedihiin arrintan oo hadday noqoto in dadka deegaanada u dhashay loo gudbiyo amaba dalalka dariska u dhashay loo gudbiyo amaba waxyaabo kale oo wada shaqayn ku saabsan arrintan male ma leedihiin annagu dawlad ahaanba dee waxa weeyaan in loo fidiyo dadkaa gargaar loo fidiyo oo loo diyaargaroobo cid walba wixii loo qaban karo loo qab waa siyaasada ay xukuumadda somalilan oo madaxweynaheedu ku hogaaminaya ay qaateen marka dadkaasi dee xidhiir kale uma baahna waa dad u baahan gurmad iyo taakuro iyo qof walba wixii loo qaban karo in loo qabto iyo qof walba uu doonayay in la geeyo in la geeyo marka ama puntland ha ku socdo ama soomaalida koonfurta ha ku socdo meeshuu doonayaba ha ku socdo annaga waxa naga saaran yahay dad dhibaataysan inaanu taakulayno oo la gaadhsiiyo goobaha iyagu ay doonayaan dadka soo qaxay waxaa ku jira dadyow aan soomaali ahayn sida dad u dhashay etoobiya yemen iyo dalal kale oo afrika ah dadka u dhashay dalalka afrika ayaa iyagu u gudba dalalkoodii halka qaxootiga reer yemenna ay soomaaliya ku nagaadaan cabdalla saalixi waa sarkaal dowladda yemen u qaabilsan isku xidhka soomaaliya iyo yemen waxaanuu ku sugan yahay magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntland mudane saalixi waxa uu ka hadlayaa tirada dadka reer yemen ee boosaaso soo gaadhay طبعا اغلب النازحين من الجنسيه الصوماليه غالبا يعني يوجد الاقليه من اليمنيين الذين اتوا مع اخوانهم inta badan dadka soo qaxay waa dad soomaali ah laakiin waxaa jira tiro yar oo yemeniyiina oo soo raacay walaalahooda soomaaliyeed soona gaaray puntland ma jiro tiro koob dhaba laakiin waxaanu ku qiyaasaynaa ilaa iyo iminka inay yihiin boqol qoys ma hayno tiro rasmi ah laakiin waxaa jira dad kaleeto oo xeebaha puntland ka soo degay waxaana wadnaa sidii aan u ogaan lahayn xaaladahooda xaaladda dadka aad ay u fiican tahay waxaanuna u mahadnaqaynaa xukuumadda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo ku sugan dekedda boosaaso oo ah halka dadka ugu badanay ay soo gaaraan waxaa kaloo aad u gacan qabtay qaxootiga yemeniyiinta wasaaradda arrimaha haweenka iyo hay-adaha caalamiga iyo hay-adda bisha cas ee soomaaliyeed oo aad u soo dhoweysay qaxootiga waxaan doonayaa inaan baaq u diro hay-adaha caalamiga sida dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha inay gaaraan gudaha dalka yemen sababto ah waa halkaasi meesha ay dhibta ugu weyn ay ka taagan tahay halkan xaaladdu way degan tahay laakiin waxaan marlabaad fariinta qayladhaanta aan u dirayaa hay-adaha caalamiga iyo gaar ahaan kuwa caafimaadka inay gaaraan gobollada ay dagaaladu ka socdaan ee gudaha yemen sida tecis iyo cadan master saalixi ayaa sidoo kale idaacadda v o a ay wax ka weydiisay xaaladda dadka reer yemen ee ku sugan magaalada berbera iyo dalka jabuuti اخي العزيز الحرب آه، آه، طبعا تاتي بشكل غير مرغوب هي اتت فرضت على اليمن يعني وهناك تحركات طبعا اي مك- اي مكان سيحصلوا ان يتوجهوا اليه في- dagaalku wuu socdaa waana mid lagu qasbay dalka yemen dadkuna meelo kala duwan bay u qaxayaan laakiin ilama aha in dadka yemeniinta ay rabaan in dalkooda ay ka baxaan inta badan dadka baxaya waa dadka soomaaliyeed ee qaatay dhalashada yemen kuwaas oo waddanka yimid wixii ka dambeeyey kun sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii si runa ayaan kuula hadlayaa dadka soo qaxaya badankood waa dadkaasi helay baasaboorada yemeniga ah ee ma aha dad yemeniyiina dadka qaxootiga ah ayaa si siman uga mahad sheegtay adeegyada ay ku heleen dekedaha jabuuti berbere iyo boosaaso waatan maymuun xaaji xasan oo yeman ku noolayd muddo aad u dheer haatanna ku sugan magaalada boosaaso wallaahi ee, dee wadankeena dagaal baan uga soo tagnay muqdisho ee, wadankan yimantana waxaan joogaa ugu yaraan cishriin sana oo aktar min cishriin isnaan wa cishriin sana labiyo labaatan sano haa markii ay isku dhaceen nimankii ee, cali cabdallah saalax iyo cali saalim diid waan joogay dagaaladaas waan joogay waan gartay markaa ma ma dhoof inaad kasii gudubtaad ayaad raadinaysay mise waxaad ahayd jaaliyaddii soomaalida halkaa ku noolaa waxaan jeclaa haa haa maya maya waxaan jeclaa inaan wadanka ka baxo waa ii suurtoo weyda deeca nin baan halkan ku guursaday markay macnaha igu cuslaatay inaan ka saan uga baxo nin baan iska guursaday carruuraan iska dhadhalo hooyaan iska noqdo meel baan iska degay wax dhibaatana kuma aanan qabin oo waa alxamdulilah nolol maalmeelkeena iyo wax walba waa iska helayn oo nabad waa waa isaga nabad qabnay laakiin hadda waxaana soo barakiciyey dagaaladan aan naxariista lahayn ee goobka iyo balaayada laisku garaacayo lais ameynayo laisdilaayo meydkii meel walba yaallo aan ka cararayno marba meel u kaxayno taasaan laga soo bixisay ma aanan rabin wadanka inay yeman inaan kasoo laabano oo inaan meesheena iska joogno haddaaban alxamdulilah nabadgelyo ku helayno Eh, haddana dhibkaasaa naga soo bixiyey wadankeena nala keenay alxamdulilah Eh, soomaali eh, puntland waana soo dhaweysay aad iyo aad walaalaheen waan gartay furan bay nagu soo dhaweeyeen waxayna siiyeen waxayna siiyeen guryena siiyeen waxaan cunno waxaan biyo nolol wax walba ilaahay baa gallad leh macnaha aad baan ugu mahadnaqaynaa dadkan waana garab qabteen waan gartay bal wa- walaale waxaad iiga warantaa bal eh, qoyskaaga iyo adiga maisla socoteen hadda xaggee dege ka degantihiin magaalada boosaaso waxa xeradaan ku jirnaa xerada xerada xerada magaceed xerada soo dhaweyntaan ku jirnaa walaalo marka qoyskaagii ma kula socdaa waa carruurtaydi waa ila socdaa ee dad walaalo aan derisaan ahayn waa isu soo raacna waa nala jiraan dad badan baanu ahayn oo isku xiran oo isoo raacay mukalla ka yimid hadeertaan markii ugu dambeysay laakiin qabti cadan nagu qabsatay cadan baan aad uga soo cararay waayahay eh, adigu markaa ma magaalada boosaaso ayaa deegaan ahaan eh, sii joogaysaa mise meelo kaleoo soomaaliya ayaad u gudbaysaa maya meelo kale oo soomaaliya aan usii gudbaaya walaale wasaaso ma raba inaan sii joogo sababtoo ah intaasoo sano eheladeyda iyo dadkayda badi ma aan arkin waxaan rabaa inaan wadankeyga gaaro waa xaggee ee ilaa iyo baydhabo iyo qoryoole iyo dhulkaas aanu degannahay waan gartay marka ma jiraan eh, dadka kula socda dad kaloo iyaguna deegaanadaas ka yimid oo doonaya sidaadoo kale inay u gudbaan meelihii ay maaragtay ehelkoodu deganaa aad aad iyo aad aad iyo aad labaatameeyo haddaba halkan waa ku joognaa labaatameeyo aan ku deegaan maa meel ka wada nimid waa joogaan waan gartay intii aad joogtay dad iyaguna baxay oo deegaano eh, kale oon ahayn eh, magaalada boosaaso aaday miyay jiraan haa waa jiraan waa jiraan dad baa baxay dad nooli haysta oo isku filaa oo waxayse oo dadkooda meelaha u jira isbixin karay waa waa jireen dad baxay baa jiraan markay ugu yartahay laba boqol oo ruux ku dhawaad waa baxeen ma jiraan eh, dad ka dad eh, kaa horreeyey oo tegey deegaanka aad hadda ii sheegaysid oo idinka soo warramay xaaladdu sida ay tahay maya annaga dee hadda maanta ku saddex cisho ku afar cisho maalintaan doonta kasoo degna maanta ku saddex cisho un baan joognaa haddana waa nala qabanqaabinaya sidaan ku bixi lahayn ee aan wadankii ku gaari lahayn ee ayaan hadda ku tala jirnaa macnaha dad macnaha markay yimaadeen halkaa khabar ka heli kara maba aanan lahayn dadkii halkaan kuma soo gaarin dadkaan safarka aan isla nimidna hadda un bay socdaan waa la kala horeeya ninkii lacag haystay maalintaan soo gallay maalinteedii labaadba way baxeen maalintii saddexaad waa shalay iyo maantaba annagana hadda maanta nala qabanqaabinaya oo dee sidii wax ee, hay-adihii wax noogu lagu gargaari lahaayeen wax nalagu siin lahaa gaari raac iyo hadday waxay noqotaba waxin lahaayeen baan hadda ku kala jirnaa haa walaale soo dhoweyntaas iyo martisoorkaas ay milyuun xaaji xasan reer boosaaso ka sheegtay uma uusan muuqan cabdishakuur cali samatar oo ka mid ahaa dhallinyarada boosaaso hase yeeshee doorbiday inuu u tahriibo dhinaca dalka liibiya kadibna uu u gudbo qaaradda yurub cabdishakuur ayaa waayihiisii tahriibka ka warbixinaya wallaahi niyow ninka sandeerow haddaan kaaga warramo saxaraaga dhibaatada soomaalidu ku haysata waa midaan micnaa qof bini aadana uuna soo koobi karin halkan nagaga sheekayn karin marka alle markaan saxaraaga aan soo galay gaari ayaa saarnaa waxaa nagu soo yaacay dad aad moodayso bahalo annagu markaan banaanka bas gaari nala soo istaagay waxaanu soo istaagnay meel buura ah waxaa nagu soo yaacay dad aad moodayso inay yihiin bahalo gaariga ayaan ka degnay dadka dhibaatada ka muuqata waxaa isbedelay muuqaalkoodii bini-aadantinimo wuxuuna galay xag mid xawayaannimo waana soo degay marka hore aan waxaan moodaya dadka bahalo inay yihiin ma moodayn dad caadiya markaan la kulmay ayaan waxaan gad dareemay inay yihiin dad caadiya alaadihii aan sidanay iyo wixii nala kasoo siiyey soogaan iyo sharaabyadii ayaa naga qaateen annaguna baqdin cabti ayaa dadkaa naga gashay kadib dadkii ayaan ka mid noqday noloshii dadka ayaan ku biiray dadkii dhibaatada haysata maantii qorax ayay taagan yihiin buura saxara ah dushooda ayaa la fadhiyaa qorax ayay taagan yihiin wax qoraxda ka celinaya ma laha maantiyadna qofka qorax baa hay haynaysa qof qof labalaba ayaa loo fikerayaa qof maskaxdiisa fadhidan dadkaas kuma uusan jirin kii qabow tiro badan ayaa dhacaya banaanka ayaa haddana la jirsanayaa wax qabow ka dhicilaayo ma jiro way ooyayaan qofka markaa waraysato alada ilaa oo kaa soo horeeyey ka war halakan wuxuu la ku dhahaya waa dhibaatada tan yaa ka jidha aniga bil baan joogay aniga laba bilood baan joogay afar iyo labaatankii saac hal mar ayaa dadka wax la siiyaa halkaas maro toban toban qof baa loo wax loo siiyaa qofku hal mar ayuu qaadanayaa hal mar oo qof wuxuu afkiisa geliyo kadib mar dambe wuxuu cuno heli maayo biyaha afilaadka saac hal mar ayaa la siiyaa qoraxaaga garan baa ka dhacda maaha qofka fursad biyaha xataa kuma filnaan kadho laakiin dhibaatada ka jira ayaa qofka wuxuu ku khasbaysaa in caagada biyaha oo la cabo oo lixdan mili miliyar kala barkeeda qofka in la siiyo dadka waxaa lagu hayaa saxaraaga libiya magaalooyinka lama soo geliyo waxaa laga baqaa inay maalin magaalooyinka guryaha ay ka dhacaan kadibna ay ka sakadaan waxaa lagu khasbaya lacagtii maad soo xawishid waxaan lacagta u keeni weyday way ooyaya qofku dhagaxyaad madaxa lagala dhacaya liibiyan kala dhacayaan haddii qofku laba beri gudood lacagta kusoo xawili waayo qofku wuu iska tiiraansaya wuuna ooyaya qaybtood way isla hadlaysaa markaa aragto faraha iskala hadlayaan qaybtood ma seexato habeenkii ayay hadrayaan rag iyo dumarku way isku dhex jiraan kala garan mayso qof waayo bini-aadamtinimadooday muuqaalka bini-aadamtinimu dadka waa ka lumay rag iyo dumar waxay kala yihiin ma kala saari karaysid ilaa iyadii ku dhahda anu gabar baan ahay ma dareemi karaysid waayo dadku way muuqaalkooda ayaa bedelmay dhibaatada iyo gaajada isla darteed xaaladaada iga waran adiga marka maxaa ku qabsaday wallahi aniga xaaladaydu aada ayay u darnayd waxaan soo gallay meel guri ayaa gaari cadbilaana soo geliyey kadib qol ayaan soo gallay qolka waxaa ku jiray dad ka badan lix boqol oo qof dadkaas ciriiri ayaa ka muuqday markaanu soo gelaynay annagu waana cusbayn kadib nin soomaaliya ayaa dadka haystay waanala soo dejiyey magacyo ayaa nala ka qoray iyo gobolladaan ka nimi nin walba waxaan ka rabaa wiyi laba kun oo dollar waa inuu dad dalkiina u dirtada doonyaha ayaan ku saarayaa kadib markiiba anaga ulaanula ku bilaabay markaan hadalay laba kun maxay tahay anala ku saaraya ul ayaa nagu bilaabataliyo laba kun ayaa doonyaha lagu saaraa dadka markaa muuqaalkooda fiirisid meeshe u fadhiyaan qofku wuxuu fadhiyaa wax ka yar laba taako dadkaan korkoo korkooda xanuun ayaa ka muuqday ciribta ilaa iyo madaxa kasoo baxay ayaa kasoo baxay dhacaan iyo dhiig ayaa ka socday way qaylinayeen qof walba qof ayaa micnaha dusha ka saaran mana hadli karo isagoo nafruu ka damanayaan ayaguna qaylin karin waayo qofka shafkiisa iyo qofka kale dhabarkiisa ayaa saaran ciriir darteed nabaraha iyo dhacaano ayaa ka socda dhiig ayaa ka socda qofku hadduu dhahay dad durugna markiiba dad soomaaliya oo ninka soomaaliga ushaqeynaya ayaa waxay la dhacayaan qoryo iyo ulaa xoog waaweyn qofku ilaa uu micnaha uu ka miyir beelan lagaba dayn maayo anigu qolkaa markaan ka mid ahaa xaaladda iyo dhibaatada noocaas ayaan galay waan u adkaysan waayey ninkii meesha haysta ayaan waxaan ku yidhi niyow meesha xaalad aada u daran ayaa ka jidha dhibaatadaas ayaana haysata dhiig iyo dhacagnada ayaa korkayga ka socda oo ujeedaa habeenkii ma seexan karno oo qofku taaka ayuu seexdaa meesha baala aada u daran iyo injirta ay ka mid tahay ayaa ka buuxda qofku ma isma roogi karo haddii injirta ku qaniinto oo nabarku kaa daqmo dhada dhinaca kale surug ul ayaa lagula dhacay waxau dhahay maxaa madaxa kor ugu soo qaaday waa qof dhibaataysan oo seexan kari waayo oo nabri dhiig ka socdo bahalo cunayaan ma jiibsan karo oo dhinaca dhabarka kuma hayn karo haddii isroogna waxaa la dhahaya dambiile ayaa tahay waa lagu dilaya oo dhaawac kale ayaa dhaawaci lagugu sii daraya kadib subax ayuu soo galay ninkii meesha haystay waxaan ku nii niyow dhibaatada intaa lagayaan haysata annaga lacagtayda aan nooga bahnayd waa kuu dirnay meeshatan naga saar ul ay ula ayuu la dhacay isagoo aada u xanaaqsan wuxuu igu yidhi hadhowda ayaa inoo ballana habeenbarkii markaan seexdeen waxaa iisoo dhacday isaga iyo wuxuu wataa dad aad u tiro badan qoryo wata habeenkii aniga iyo shan wiil oo kale ayaana lakala baxay meeshii aan ku jirnay wuxuuna la tegay meelo banaana dharka ayaa habeenkood nalal ka saaray biyo aad u qabow qabow aad u daran ayuu jiray biyo aad u qabow ayaa dusha nalal kaga shubay dhaxantana waana la fariisiiyey habeenkii o dhan dhaxanta ayaan jeefnay inagoo biyo qabow dusha nalal kaga shubayo oo aad aada u dhaxamurayna subaxdiina wuuna soo waan qolkiiba meel kale ayuuna geliyey lugaha ayaa wax nala kuga xirxiray xargo ula iyo biro ayaa lugaha nala kala dhacayay ilaa aan ka miirbeerayno sideed beri inka badan ayaa dhibaatadaas macnaa nala ku sameyrayay meesha lix bilood ayaan ku jiray meesha lacagta dadka doonyaha lagaga qaado oo kasoo nabaradaas ayaa igaga soo baxay dhibaato iyo iyo macnaha cadaadis aad badan ayaa igu haystay lacagta iga hayay markii u dilaya xataa aniga kadib anoo dhaawacyada lagu yaalin qolka ku jirna habeenkii isaga iyo dad kale libiyan kale ayaanu soo markii la soo qaaday xataa anuma xasuusto iyo goor doonta laysoo saaray waayo dhaawac aad u daran ayaa igu yaalay dhibaato iyo xanuun aad u tara badan lagu yahay cabdishakuur oo muddo lix bilooda ku jira dhibaatadaasi uu sharxay ayaa labiyo labaatankii bishii abril ay u suurto gashay in isagoo miyir daboolan dooni talyaaniga u socota la saaro saddex iyo labaatankii bisha sagaal saac iyo bar galabnimo goore ahayd ayaa dai sheegay inuu marka kuna helay talyaaniga marka waa talyaaniga ayaana soo qaaday laba beri ayuuna soo waday laba beri kadib ayuu wuxuuna keenay meel ku dow magaalada rooma shan boqol iyo toddobaatan qof ayaan shan doonyood ayaan ahayn shan boqol iyo toddobaatan qof ayaa doonyahana saarnaa waa la wada badbaadiyey mid ka midna dhibaata maysan gaarin waan gartay cabdishakuur waxaa la isweydiinayaa dhibaatada waad ka sheekaysay dad fara badan oo wadadaa marayna way ka sheekeeyeen haddana weli qulqulkii dadku ma joogsan oo dadku weli way soo socdaan qof walbaana wuxuu isweydiinayaa haa qofku waddaduu kusii rafaadaa laakiin marka ugu dambaysa meeshii uu bartilmaameedsanayay ee yurub ahayd ee dee uu nolosha wanaagsan ka doonayay ayuu gaadhay maxaad u sheegi karaysaa dadka kaa dambeeya ee waddada soo qaadaya ummadda soomaaliyeed waxaan ugu degayaa inayna kusoo loogo-in wada dabkan weeye taariiftu waa dab shidan weeye oo qof lagu dhacayo dab dab qof binaadan ku dhacaan dhibaatada kula kulmayo garaya waxaan qof walboo soomaalida walaalkaya aan farayaa inuu dalkiisa joogo hadda xataa hadduu wuxuu cuno una ku haysan inuu biyo iska cabo uu iska seexdo maaha waxa libiya ka dhacay wax minaha qof biniaadan u ateysan karo waa wax ka awood badan qofka biniaadanka dhibaatada loo geysanayo walaalkayga soomaaliga waxaan kuu sheegayaa libiya ha isku soo-aadin waa meel cadow dhibaato ayaa kala kulmaysaa noloshaada aan kaa hari doonin laakiin dee talyaaniga baad hadda joogta adigu waad dhibaatadooda soo dhaaftay maanta oo aan talyaaniga joogo dhibaatadii iga soo raacday libiya maaha mid aan ilaawayo ma habeenkii ma maaha midaan ka seexdo indhaha habeenkii markaan seexdo waa soo sasaya waa anoo qayrilaya ayaa soo kacaya waxaan ku sasaya ulihii iyo dhibaatadii layla dhacay xanuunkii iyo korkii macnaha namrihii aan la soo kulmay sidii laysoo jilday anigoo qayril ayaan soo kacaya maanta oo aan yurub joogo ayaan ka welwel weli waxaan ka tiiraanyoonaya dhibaatadii igu dhacday maaha maadaamaan yurub iyo inaan dhibka ilaaweyn dhibakun waa midaan la noolaan doono weligay inaan ilaaweyn nolosheeda intaan ka noolaan doono way daba joogi doontaa qof walboo soomaaliya oo taariib soo maray dhibaatadaatan wuu soo maray mana aha midu ilaawayo waa dhibaato uu la noolaanayo walaalku waana kaaga degayaa ha soo logo-in ha kusoo logo-in tahriib ha isdhihin yurub aad waxaa la kulmaysaa dhibaato aadan ilaaweyn noloshaada haddii aynu dib ugu noqonno dalka yemen waxaa weli halkaas go'doon ku ah tiro aad u badan oo soomaaliya kuwaas oo badankoodu markii horeba dalkaasi tahriib ku tegey bashiir cali cumar oo ku sugan magaalada mukalle ee yemen horeyna uga qayb qaatay raridda dad u qaxay dhinaca puntland ayaa ka warramaya waxa keenay in doonyihii dadka qaadi jiray ay joogsadaan waxawsiyadaba doonyuhu waa doonyo shidaal iyo kharash bay ku baxaan xoolay keeni jireen dadkaana bilaashbay usoo qaadi jireen dadku wax ma haystaanin doonyo ma kiraysan karaanin dhibaatada ayaa joojisay doonyi waxay soo qaadaan lama hayaan waxay halalka ka qaadaanna ma leh kharash baana ku socda sidaa u garatay boosaaso jaajbood baa laga rabaa lacag binidaada bukulo binidaad baa laga rabaa sidaas ayaa joojisay xoola ay qaadaanna ma jiraan iyo wax kala socdaan jirin waan gartay marka bal waxaad iga warantaa wadciga dadka siduu hadda yahay tirada meesha joogtaa iyo xaaladooda bini-aadamnimisada ay tahay wallahi dadku aad bay u badan yihiin meesha joogaayo hadda kumtirakoobkooda kuma sheegi karo saakay cadam baa la hadlay meelaha dhexalada boxoodka ayaa la hadlay dad badan ayaa soo socda anagana weydiinaya doonya ma joogaan sancaana laga soo wacayaa dadkaan kuu sheegi karo wax toban doonyood iyo shan iyo toban doonyood iyo waxay qaadi karaan maaha wax haddaa kuu sheego ma garat waan gartay meeshaad joogtid imisa iminka qiyaasta hadaad qiyaastid imisa joogta dadka lai sheegay ilaa saddex kun waa gaaraan oo fadhiya magaalada dadka doonyo sugaya saddex kun oo qof waa gaaraan ha waan gartay meel kalo meel kale oo wax ka dhaqaaqaan oo wax ka dhuufaana ma jiro meeshaan kala hadlayo maahae iyo maka bes dadkuna badanaa meeshan ayaa nabada waxoogaa ilaamaha nabada oo aan dagaala ka jirin meeshan dadku soo wada cararayaan markaa makha iyo mukalo aad adigu joogtid imisay isu jiraan waa wax badan wey waa waa badan tahay adiga waa ilaahi waa mu- muddo muddo yar maaha dadka badanaa waxay usoo baxsan waxay soo aadaanin dhinaca mukulla ayay soo usoo aadaanin walaal waxaan waa waxaan u- ma- maalin kawal waa ogeed waxaan u- u qayla diray dawladda federaalka ayadaha ee qaxootiga qaabilsan in dadkaa dooya loo soo diro oo dadka laga daadguro yeman weli waxba kama hayno mujarad haddaba maxay dowladda federaalk ee soomaaliya ilaa iyo hadda arrintaasi ka qabatay axmed daahir cabdikariim nuur guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka soomaaliya ayaa sheegay inay sameeyeen guddi arrintaasi ku shaqa leh hase yeeshee caqabad ay hor taagan yihiin dhibaatadan haysata in wax la qabto hadda ee isku xirki loo baahnaa oo keli maaha waa dhibaatada dagaal ee dabiiciga ah hadda u ekaato oo iska socota ee yeman hadda ka taagan ee tusaale ahaana diyaaraddii u horeysay inay soo baxdo sa oo aan qolada aanta aragnay ee nairobi xafiiskooda ee headquarterkooda waxay noo sheegeen isniin talaada inay suurtagal tahay in la diri lahaa laakiin aeroportkii dhan la baabi'iyey ee dhibaatada kale ee ka taagan in wax la qabtay ee lasoo qaado oo aanu kala hadalnay iom oo ay aqbaleen dhaqaalihii arrintaas loo baahnaana ay noo xaqiijiyeen waxay tahay sidii loo heli lahaa maraakiib ka soo qaada dhinaca xeebaha marka dadkan iskooda imaanaya dooma yaryar bay raacaan doomahaasna halistii marka hore ay ku tageen ayay ku dhici karaan imtu marka waa inay insurancega fiirisaa waa inay baaxadda iyo wax aan khatar lahayn maraakiibtaas noqotaa sidii loo heli lahaa maraakiib cruise oo passengers waaweyn qaada oo qaalina lama samayn karo kuwii xamuulkana dadki lama soo saari karo maraakiib ku habboon oo riskigaas ama khatartaas eryada dagaalka aadi kartana culays bay noqotay ilaa tobankii bare oo dhan ayaa laga shaqaynaya marka waxyaalahan ka shaqeyna ugu muhiimsan inaan isla meel dhignay abaabulka dhinaca caalami midka gudaha iyo dadka soomaaliya dhexdooda ma ahana midka dibadda liidkii u horeeya diyaaradda la diyaariyey diyaaraddii qorshaheedii la sameeyey laakiin dhibaataas timid markabkiina sidaa loo diyaariyey sidoo kale dhinaca gudaha isku xir badan oo wasaaradda arrimaha gudaha ay ay aada u abaabuleysay oo diyaargarow dadka u horeeya ee imaan kara arrimo ku saabsan ayaan ayadana rool badan aya ayaan ka ciyaarayna arrintaas axmed daahir cabdikariim yuusuf ayaa sharxaya xidhiidhka ay dowladda federaalku kala samaysay deegaanada kale ay dadku ku soo degaan sida berbera iyo boosaaso waxyaabaha horta ugu badan ee ay kasoo degaan waa berbera iyo boosaaso arrinta berbera somaliland dagaal baa iyadana u gashay runtiina inta timid ay dad hadda meelahoodii iskasii kala aadan yihiin hay-adaha caalamiga ayaa kala shaqeeya gabadha unsarka soomaaliya utaqda ayaa joogta oo aan isu wada hadlaynay dhinaca puntland aniga xataa madaxweyne ku-xigeenka oo markaas actin madaxweynaha ahaa ayaan personal xataa la hadlay wasiirka arrimaha gudaha in badan iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa loo xilsaaray xiriirinta maamulka puntland sida loogala shaqeyn lahaa marka waxay intaba noo muujiyeen oo dowladda soomaaliyeedna ku ammaantay dadaalka badan ay galeen inayna diyaar u yihiin dowladdii iyo dadkan qaarkood badan waxay usoo gudbi doonaan koonfurta waxaa qorshaysnaa safar dhawaan lagu tago oo qolada xataa u n-ka oo philip lagarini uu ku jira iyo heer wasiir iyo commissionkeena in la aado boosaaso garoowe oo xeryaha iyo santarada la arko shilkii maalintii dhaweyd dhacay arrintaas wuu haysiyey in la aado haddana hadda madaxweynihii iyo madaxdii qaranka oo dhan baa joogto way kusoo qaadi doonaan arrimahaas dhibaatada guud ee dadka haysta iyo dadaalka laga wada geysan karo dadaalkaas uu guddoomiyaha hay-adda qaxootigu sheegay ayaa waxaa ka mid ah in dadka soomaaliyeed sida ganacsada iyo qurba joogtu ay qayb ka qaataan dadaalada daadguraynta dadka yeman ku xayiran waxaana sidaasi ku baaqay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaam hadliye cumar badi waxay ka dhici doonaan waxa weeye xagga badda oo doonyo in lasoo ijaaro iyo maraakiib ee negotiation baa socda lacag in lagu bilaabo waa loo hayaa qolada la yidhaaho i o m iyo u n h c r iyo dowladda soomaalida baamijtarka soomaalidu iyagu naftirkoogu lacag bay iska ururinayaan dad kaloo soomaaliya oo kale baa iyaguna sidaa raba waxaana ku guubaabin lahaa dadka weliba diaasbarada meeshay rabaan ha joogaan in in in mataqaana account la furo toban dollar boqol dollar kun dollar qof walba wuxuu karaayo uu kusoo kusoo biiriyo sidaa dadkeena tabaalaysan ee loo soo badbaadiyo dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadkan maanta ku soo qaadanay dadka soomaalida iyo ajaanibta isugu jira ee ka soo qaxaya dagaalada ka socda dalka yemen intaynu barnaamijkan oo kale a mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
waxaad dhegaysateen barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana soo jeedinaya maxamed cabdi sandheer halkaad weli nagala socotaan dhegaystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington